bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah ama bacd wasiirka tacliinta sare iyo higaha wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga safiirka dalka yeman ee aan saaxiibada nahay oo walaalaha nahay sayid axmed cumar qaa'ima acmaal safaarada suudaniya sayid faadil jazuuli mas-uuliyiinta iyo madaxda dhahda waxbarashada ama dalladaha ha noqdaan waxbarashada ama jaamacadaha waalidiinta iyo ardayda iyo mas-uuliyiinta kaleba dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa kadib walaalayaal muxuu ahaa munaasabadan hadal la yidhahdo hadda ma harin hadalka wanaagiisii waa soo wada hormaray hadalkii hadda kadib yimaadana ku celin unbuu muxuu ahaa noqonayaa intii badnayd ee wanaagsanayd ee maanta munaasabadan laga soo jeediyey baan la qabnaa marka inta keliya hadda maanta aan kusoo kordhinayo waxay tahay inaan xafladan quruxda badan ee lasoo abaabulay iyo juhdigii ka horeeyey ee tirada badnaa ee wasaaradda soo gashay aan bogaadino kana mahadcelino aanan ku guubaabino inay waddadaas ay qaadeen adag ee dhibka badan ay kusii socdaan una ballan qaadna annaga lafayna wixii kaalin iyo gacan iyo diyaar aan maaragtay ku kaalmayn karno hawshooda wanaajintooda uga qayb qaadan karno inaan markasta diyaar ola nahay halkan waxaa laga tilmaamay oo hadda maaragtay jiiladii yarayd inay tacliinta u baahan tahay cadaalada u baahan tahay cadaaladaasna cidda ugu horeysa laga rabo ma aha mas-uuliyiinta iyo wasiirada iyo sida marka markasta lasoo tilmaamee shacbigaa laga rabaa cadaaladda hadday iyaga cadaaladda gacan ka geysanin oo ay muxuu ahaa luuqluuqii iyo lacagtii iyo meelihii la marayay iyo aanay aanay iyaga gacan ka geysanin cadaaladii ma soconayso meelo badan baa cadaaladii weerar looga yahay guryihii baa laga soo gelayaa xafiisyadiiaa looga imaanayaa qaraabadiiaa laga soo weerarayaa saaxiibadiiaa laga soo weerarayaa fadhidirurkii fadhifudirurkii iyo beentii iyo maaragtay waxaan jirin oo sameeya laga soo weerarayaa haddana cadaaladii in la helaa la rabaa taasi ma soconayso marka haddii aan wixii laga wada shaqaynin oo aan gacan laiska siinin hal dhinac keliya kama soconayso ama qofku markuu xanuunsado waa iska cararaya waa isaga tegaya ama muxuu ahaay sida loo riixayo waa la ridanayaayo waa la kor marayaayo sidii la raba markaa laga yeelaya marka waxay u baahan tahay in waxaas laga wada shaqeeyo oo gacan laisku siiyo oo loo dulqaato oo loo sabray u baahan tahay marka waxaan cadaaladaas insha allahu gaari karna anagoo dadaalayna marka aan go-aan ku gaarna dhammaanteen inaan ka wada shaqayno sidoo kale tacliimtii amniga u baahan tahay amnigii laftiisana cadaalada u baahan yahay amnigaas cadaalada u baahanna waa noo wada baahan yahay inaan ka wada shaqaynayna u baahan tahay haddaanan ka wada shaqaynin muxuu ahay meel socon maayo degaan baan degannahay xaafad baan degannahay waa soconnaa waa laga yaabaa masaajidkaan subaxii salaadii ku tukanno inuu hal wiil inta u istaago dadkii mobaylada ka wada qaatay mid walbana inuu sii tiriyo hore usii dhaafoon aanbahagas isi dhib wada noqono hore usii wada dhaafnaa dhici karta marka amni darada waxaa ku haya annaga muxuu in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim xumaanta inaan ka baxno oo aan wanaaga gaarno af keliya isuga imaan maysa mushaarakay u baahan tahay inaad ka qayb qaadato oo kaalinta aad ku leedahay iyo mas-uuliyadda aad ku leedahay uu qof walba ka qaato ayaa la rabaa haddii kale hadda waxay noqonaysaa inaan laisku eedine wixii ka soo baxa insha allah miraheeda la wada gaaro mar rabo inaan mawduuca isku dheeraado isla munaasabadan insha allah waxaan jeclahay inaan mahad ugu jeediyo ka horna aan hambalyo dowladda yeman madaxdeeda saqaamat al ah cali cabdulla saalax munaasabadda afar iyo tobanka oktoobar ay maantay ku jiraan maaragtay kusoo aaday munaasabadeenna aan hambalyo u dirno safiirkan insha allah inuu nooga gudbiyo ayaan muxuu ahaa ka codsanaynaa shacabka yeman iyo madaxdooda iyo dowladooda munaasabadda faraxdalo maaragtay waan waan waan kala qayb gelaynaa deeqdan qaaliga ahayna siiyeenna waan uga mahad celinaynaa aad baan ula socdo kulleyba ma aha maanta maysan bilaabin minxada ay dowladda yeman bixisay horay usii socotay ha ku bilaabato muxuu ahaa ardayda iska tagtay iskool isaga tagtay oo wax la siiyo ha ku bilaabato tiro yaroo labaatan iyo soddon iyo afartan iyo waa soo koraysay maalin walba baahida iyada meeshay joogto dalabka iyada meeshay joogaan iyo codsigaan u gudbinaba waa la socdeenoo waa sii ziyaadaysay runtiina waa marka la qiimeeyo waxaa laga yaabaa shan iyo toban ama boqol ama boqol iyo konton la bixiyey waxaa laga yaabaa inaanan xisaabin laakiin walaalayaal waxaad qiyaastaan boqol iyo konton arday keliya markaan halkaan sano qiyaasno waxaa laga yaabaa lacagtooda markaan ku dhufano ama afar milyan ay noqonaysaa ama shan milyan oo dollar ay noqonaysaa marka midka ugu dambeeya uu jaamacadda soo dhammeeyo marka laga bilaabo kursiguu wax ku bartay iyo macalinkiisii qalabkuu wax ku baranayey muxuu ahaa la qiimay ba waxaad qiimaysaa ardaygii ku baxayay caafimaadka iyo kii handasada baranayay kii combyuutarka baranayay iyo kii macalinimada iyo shareecada baranayay markaad waxaad isku celiso takhasuskaas aada uga qiimayso waxaana la siiyey inkastay yar yihiin oo waxaan u baahnay ay kasii badan tahay haddana waa sanadka intan keliya markay dhammaato afar milyan shan milyan oo dollar oo deeqah oo cadaan aha nala siiye waxaa laga yaabaa aadan xisaabta u naqaanaay inaan dhinacaas aad wax uga fahmi karno waxaana la siiyey qiimihiisii sanadka kale ku xiga markii la keeno waa intii